dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaqo qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacara wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kasta oo maqalkeena idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada oo xilli kastadoon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabadhay kuma fahmina maxaad ka wadaa waxba gabadhaha weydiin su-aasha aniga kaaga jawaabaya waan sida maamulada ka jira deegaanadeennu aan u aaminay ayaguna dee hoos laaluushka qabyaalad eexda isku dirka ay ugu dhaqmayaan allah cadaaladu cadaaladu goormay imaan dadku goormay garan dhantooda dadku goormay garan waxa ay yihiin gabadhaasaa ina wada caqli dhaanta oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan
mar kale kulan wacaanoo wanaagsan saaxiibayaal waa isniin talaada ay soo geliso taarikhda ay ku astirsan tahay toddobada bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheereed ah ayaa kasoo baxaysa qarxa goorrow ka dhacay airboorka magaalada caasimadda ah muqdisho meel u dhow warar kala doon oo kasoo baxaya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan gorweyda ugu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta weerar qaryo ku bilowda waxay ku qaadeen saldhig ciidanka militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose khasaare isku jira dhimashaya dhaawac ayaa halkaasi laga soo warinayaa waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibyal war ay soo kala saartay dowladda federaalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa xil ka qaaday maamulka magaalada bulobarde ee gobolka hiiraan kadib markii uu khilaaf u soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta magaaladaasi waxaa faahfaahin ku saabsan caawa barnaamijka ku dhegeysan doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta daafaray nidaam lagu xoojinayo maaliyadda ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta daafaray nidaam lagu xoojinayo maamulka maaliyadda waddanka qodbad uu ka jeeshay munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda ah muqdisho barnaamijkan ayaan caawa idinkugu soo gudbi doona faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan kugu hayno waxaa qayb ka noqon doona waxgarad maanta shir ku yeeshay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaay dowladda federaalk soomaaliya ka codsadeen inay sii deyso mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ugu xiran magaalada caasimadda ah muqdisho shir jiraa-ad oo maanta warbaahinta ugu qabtay magaalada caasimadda ah muqdisho ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona sheekh maxamed shaakar cali xasan ayaa maanta dhuusamareeb ka dhagaxdhigay xarun uu ku sheegay inay noqonayso xaruntii ugu horeysay oo meel ka baxsan magaalada caasimadda ah muqdisho guddiga doorashooyinka qaranka ay ku yeelanayaan waxaan idiinsoo gudbi doona saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa sheegay in howlgal ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay ku dileen in ka badan labaatan dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab war ka soo baxay maamulka jubbaland ayaan caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka macawisleyda ee ka howlgala qeybo ka mida deegaanada hirshabeelle ayaa ka dhacay xadka gobolada galgaduud iyo hiiraan khasaare isku jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay marka wax dhaawacasiya nimo soo gaareen laba laba meesha noogu dhimatay toddobada nimo waytaanku dhaawacay dhulkaan dhigna ma garata oo meesha goobtii aan ugu tagna ma garata waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dhigeysa wadanka jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee gobolka baay qorshaha safarka magaalada baydhabo maxamed muuse sheeh cabdiraxmaan iyo dhigeysta wadanka jabuuti faahfaahin ku saabsan ayaan caawa barnaamij aan kugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegeysan doontiin xubintii aad ku-xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij caawa ku dhegeysan doontiin heystaan tabintii diyaarinta barnaamijkan oo anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed raahim saxeefa ayaa barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada waayahay kula wanaagsan ayaana dilana saaxiibayaal kusoo dhow barnaamijku dhaxaan ku bilaabaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax caaw ka dhaca qeybo ka mid degmada wadajir ee gobolka banaadir ee magaalada caasimaddahi muqdisho qaraxaas oo ahaa mid laga soo xiray gaari nuuca raaxada ah ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay nawaaxiga suuqa buulo xoobe ee degmada wadajir sida ay noo sheegeen goobtooyaalka agdhowaa halka qaraxaas uu ka dhacay qaraxa kadib ayaa sida caadada ahayd waxaa gaaray halkaasi ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo xiray aago qaraxaas uu ka dhacay islamarkaasna sameeyey baaritaano kooban iyadoo intaas hakad uu ku jiro isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ha yeeshee marka dambe dib looga fasaxay wararka aan ka helina degmada wajir ee gobolka banaadir ee magaalada caasimadda muqdisho ayaa intaas waxay ku dariyeen in gaariga qaraxa lagu soo xiray uu ahaa ganacsada caan ah waxaana lagu tilmaamay inuu ka baaday qaraxaasi ilaa hadda ma jirto wax wara ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda federaalka ay uga hadlayaan qaraxaas caaw ka dhacay gudaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ee muqdisho wixii waraa kusoo kora waxaa ku dhagaysan doontiin wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socda gobolka shabeelle hoose ayaa markaan saaxiib yeelaadaya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo ka dhaca gobolka shabeellahaasi kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ay wuxuu si gaara uga dhacay degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose wuxuuna ka dambeeyey kadib markii rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose dadka deegaankaas ayaa kusoo warramaya in dagaalkaas uu ahaa mid culus islamarkaasna al-shabaab weerar dhowr jeex ah ay xala ku qaadeen saldhigga beledogle ee gobolka shabeellaha hoose waxaa laba dhinac ay isku adeegsadeen hubkii noocyadiisa kala duwan sidoo kale khasaare suu jira dhimashadii dhaawac ayaa lasoo sheegayaa inuu ka dhashay dagaalkaasi ha yeeshee aan si rasmi ah loo shaaciyn karin tiro rasmiga ah ee waxyeelada ka soo gaartay weerarkii xalay xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda internetka ee wararkooda ay ku faafiyeen waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose si kastaba ahaatee al-shabaab ayaa xiliyada qaar weerar kala duwan ku qaada saldhigga ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa amisom ee ku yaala deegaano ka tirsan gobolada dalka kuwaas oo sababa dhimasho isku jirta dhimasho iyo dhaawac kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada warasada ayaad dhegaysanaysaan radio ciidana oo nagala socotaan xadka hiiraan iyo galguduud ayaa markaan aadaya dagaal muddo saacadaha socday oo u dhexeeyay ciidamada macawisleyda ee ka dagaalanta shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta ka dhacay deegaan ku yaala xadka ay wadaagaan gobolada galguduud iyo sidoo kale gobolka hiiraan iyo hirshabeelle taliyaha ciidanka macawisleyda halkaasi dagaal kula galay al-shabaab oo caawa la hadla raadiyaha cadaada waxuu sheegay in in ka badan toddoba xubnood oo ka tirsan al-shabaab halkaasi ku dileen wuxuu sheegay in dhinacooda laba askari oo keliya halkaas waxyaal ay kasoo gaartay hadda nin horta ilaah baan ugu guuleeyey masaanka howlgal baan fu- aan fulino hadda howlgalkan golka galguduuda markada afqa halkan kilomitr ahaanba ka leeraade shan iyo toban shan iyo toban kilomitr gudahood ee, golka galguduudan ka fulina ma garat hadda niyow al-shabaab ayaa ee, wa- waxa la yidhaha sakawaad ay ka aruurinayeen dadka oo xoolaha hadda adi xoolo ku dhow adiga ari ah oo todoba boqol oo neef ku dhowaa leh ayaan kasoo qa- aan kasoo aan aan kasoo gobtoro jiro ma garatay ayaga ay meelo ku haysteen hadda ilaah baan ugu guuleeyaan kudhaatalayna weeraraan ku qaadnay ee, dadka deegaanka oo reer galgalud reer galgaduud ahaa ayaa xog na siiyey xoolada xoolaaleyda ah marka maadaama ay ilaahay isla suurtageliyo xog nala siiyani hadda ee, gacanta markaan weerar ku qaadnay kolley insha allah kolley intii waardiyaheedo marka cagtooda wax ka dayeen ma garat
meesha howlgalka aad ka sameyseen waa meelma
waxaa waaye adi waxaa la yidhaha qura weyne la yidhaha qura weyne waa gobolka galguduud ma fahantay waa gartay meesha aad weerarteen ama aad ka sameyseen howlgalka yaa ku sugnaa marka hore ka tarin jiray ay- ayaga ku sugnaa ayagaa ku sugnaa meesha waa meel weyn oo oo oo oo de- oo de- oo dad- dadka deegaanka rebaadiyaha ay degaan marka meel oo waxay ahayd iska buulo ay ahayd hadda walaalow ilaabaa nu- nagu suurta ilaabaa noo suurtageliyaan wax dhahay kolley Eh, alxamdulilah ilaaba ma hadda iska leh waa gartay weerar baad qaadeen Mhm, waa gartay weerar baa qaadeen ee, deegaan baa weerarteen marka ee, khasaare ma ka dhashay laban labaa nooga dhimatay annaga oo bilaab caawac ma garan marka wax dhaawacasiga nima soo gaaren labaa noo laba meesha noogu dhimatay marka ilaabaa nagu nagu suur ilaabaa noo suurtageliyaan ku dhahay todoba arag todoba boqol oo neef ku dhawaada inaan gacanta kusoo dhigo todoba qolaa waa gartay ee, dagaal baa ba idin dhex maray ee, idinka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka aad weerarteen ku sugnaa marka ee, ma jiraa wax khasaaraha oo dhankeeda soo gaaray todoba qori todoba qori todobadii qori aa ka ahayn ku dhahay todobadii qori aa ka ahayn todobadii nimo wultaan ku dhahay dhulkaan dhigna ma garatay meesha goobtii aan ugu tagna ma garatay waa gartay hadde annagana labaa naga dhimatay marka alxamdulilah wax dhaawaco la yidhaha soo gaara ma leh gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe qaybo ka mid ah ayaa howlgal aad ka filisa marka maxaa keena inaad usoo gudubtaan ee, gobolka galguduud waxaana kasbaray annaga ee, horta ee, waxaan nahay dadka oo macawisleyda waxa la yidhaha dad oo xoola xoolo dhaqato waayo ma garan oo aada loo gumaaday marka anaga maadaama dadkan anagana soomaali aan nahay oo dadka xoolaaleyda oo reer annaga markaan reer hiiraan markaan aan ku duulayn ama shadaelada dhex hadday noqoto iyo hadday meela qaarkood ay noqoto meel alaal meesha ay noqoto dadkan waa dad soomaali ah marka annagana soomaali aan nahay hadday xogtooda iyo xoolaankooda ayaan ku shaqaynaa ma garan waa gartee reer galgaduudna waa soonimo soomaali ah waa dad soomaali ah marka waxaan dhigaa dadka ee na- nala shaqeeya deegaanka anuuna kala saarayn hadday ganacsato noqoto iyo hadday ee, xoolaaley noqoto iyo hadday si kaba si kafe si kale noqotaba waa dad aniga xog iyo xooraana nala siiya xogtaas iyo xooraankaasaan ku weerargela aan ku weerargelayna waa gartee dowladda federaalk soomaaliya ee wax taakula kama heshaan ee marka ee qaab noocee ayaad usoo gudi kartaan in howlgal ah ka samaysaan ee galguduud ee hiiraan iyo qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe hadda anaga horta ee, anaga horta meel baan mushaarkeelna dad ganacsato naasaasaa jira ma garata Mhm.
hadda risaaskana boqolkiiba sideetan ciidamada etoobiya ayaa inaga taageera ma garata Mhm.
hadda niyow ilaaba noo noo suurtageliyan kulley insha alla kulley bil walba bisha ka dambaysan maxuusle waa soo waa soo aad bay ay lambarkeeda usoo kor usoo kac ma garan waa gartee hadda shan shanta degmo oo gobolka hiiraan aan ku dhahay degmo aan joogin aan ku degmo ayna joogin male maxuusle marka walaalo meel allaale meesha culayska ka yimaada nimankaan ayaa loo diraa ma garan Ee, waa gartee marka ee, ma jirtaa deegaano kale oo idin qorshaysan oo doonaysaan in al-shabaab ka saartaan oo hadda gacanta ay ku hayaan insha allah kulley saacadaha soo socda saacadaha soo socda iyo iyo maalmaha soo socda iyo insha allah kulley eh, bilooyinka soo socda waa maqli doontiin oo kudhaa insha allah kulley gobolka shabeellada dhexe ayaan rabaa ma garata gobolka shabeellada dhexe ayaan culayska saarayna weliba Ee, waa gartee deegaanka maanta ah weerarteen ee, al-shabaab ah ku weerarteen ayagoo xoolo arurinaya yaa ku sugan iminka oo hadda ka talinaya maya xoola waa xoola hore loo aruuriyay ahaayeen aan kudhaa meesha meel weyn oo waxay ku haayeen aan kudhaa goofa ma garata oo wadan Mhm.
hadda goofkaasi waxay goofkaasi meeshaasi ku hayeen iyo xoolaheeda iyo ciidaankooda iyo ugu dhigaayeen marka waa dad eh, xoolo dhaqato ahoo lixdan iyo laba qofood ah ayaa meesha joogtay oo arigaas lacag ku siinaayeen oo me- arigaas meesha ku hayay ku dhaqay marka hadda walaalo ilaaba noo suurtageliyaan ku dhaha anaga meelaha sidaas oo kale ah dadka deegaanka fogtooda ayaan ku weerarnaa marka mana yeeli doonaa kula dadka noocaas oo kale ah mana dayici doono boqolkiiba boqol waan la shaqeyi doonaa kula insha allah mana moogaa doono Mhm, waa gartee deegaankai hadda ee dhibkaas uu ka dhacay yaa ku sugan oo iminka ila hadlaysa hadda jooga waa saacadan jooga anaga kuma sugno masaan anaga mee meelihii aan ka sarroqansana maahana meelo kalaan jirnaa ma garan Ee, waa gartee marka ee, haddii ee, al-shabaab ay joogaan ee, hareeraha deegaanka saaka aa weerarteen ee, maxay soo kordhinaysaa in markasta inta aa weerarteen oo dib ugu laabatan haddana al-shabaab ee, wixii ay deegaanka ay ku hayaan weli meesha ay kasii wadaan waxaan waxay suurtagelinaysaa ee, ee, ayaga ee, meel allaale meesha jooga in lagu weerari karo la dili daro la- la- la dili karo marka anaga deegaanka aynu waxaan rabnaa inaynu ku lebi karin ee welwel ay ku noolaadaan ma garan Ee, waa gartay waxaa leedahay shacab baan Anaga dhibaato ka shacab- dulqaadaynaa marka ee, welina dhibaatada waa ka taagantaha deegaankiin marka maxaa soo korayseen ma in dadka aa weerartaan oo dhibaato aa gaarsiisaanba mise inaad ee, wixii ay deegaanka lagu haya ka dulqaadaana horta ee, ee, horta howlgalka ee biiraacis waa dhimaya ma garan Mhm.
hadda insha allah kulley mana yeelayno mana qaadan doonaan ku dhaha howlgalka waana fulinaynaa insha kulley howlgal mid iyo mid mid mid iyo laba iyo saddex maaha howlgalka waa isdaba joogaan ku dhaha ma garad waa gartay deegaankan maanta aa weerarteen al-shabaab ee, mise kilomitir ayuu jiraan inta eh, al-shabaab deegaanka maanta aan weerarnaa Mhm.
meesha meesha meesha ugu sokeysaan ku dhaha eh, deegaanka ee hadda al-shabaabe waxaa ugu jiraa eh, adiga hadda markaa eh, ga- eh, hadda xuduudka hiiraan iyo gobolka galgaduud markaan u qiyaaso waxay u- waxay u- go- waxay u- wuxuu u jiraa adiga dhanka galgaduud wuxuu u jiraa adiga shan iyo ko- shan iyo toban kilomitr ilaa labaatan kilomitr inta udhexayso Eh, meeshaan kasoo meeshaan kasoo weerar tagna waa afartan kilo adiga marka isku celcelis waa dareemi kartaa adiga afartan kilomitr iyo shan iyo toban kilomitr isku dar Ee, waa gartay deegaanka maanta aa weerarteen marka haddii intaas al-shabaab ay u jiraan adinkii deegaanka aad dib ugu laabateen soo ma moodo waxayna leeyihiin hal bacad lagu lisay maadaama aad meesha ka laabateen maya, al-shabaabna maya, mar kasta maya, meesha ay maya.
iman karaan lama dhigi karo lama dhigi karo lama dhigi karo anaga anaga had iyo jeeraan ku dhahay had iyo jeer waxaan tusaynaan ku dhahay in deegaankeena aynu ku ku hadda anaga gobol hadda kaala hadla gobolka hiiraan joogaa ma garan Mhm.
Deega- du- du- ninkii al-shabaab ahe saacadii hal saac doo joogaan ku dhahay tuuladu joogaan ku dhahay tuulada ka hal saac kuma gaaro marka wey waxaan rabnaa welwel inuu ku noolaado welwel inuu ku noolaado ayna ku lebi karin madaxdooda Waa gartay, marka waa insha allah kolley waana arki doontaa waana arki waana arki doontaa ku dhahay kolley meel allaala meesha ay joogaan aan ku dhahay waana kusoo qaqaba doonaa hadda saaxadaana ay la hadlaysa haddii xitaa ay noo suurta gashaan ku dhahay anaga howlgallada inay noo suurta galaan aan soo xal soo xasa soo xalino hadda degmada degmada xabaabo aad joogtid aan ku dhahay insha allah kolley waad arki doontaan ku dhahay hadday noo suurta gasho xitaa meelo u dhowna hadday ama maalmaha ay soo socda day noo suurta gashaan ku dhaa deegaanadayna ada howlgalo ayaa jiro marka meel alaala ay noo sheegay ay noqoto gobolka galguduud anaga howlgal eeno information fiican ka helno oo hawgo aan ku gaari karno wax naga heli kara mara wilaaya burta Eh, waa gartay Eh, waxaad leedahay eh, dhibaato ayaan ku haynaa al-shabaab Eh, waxaad ii sheegtay inaad maantii eh, deegaankaas aad weerarteen marka eh, qorshihiinu ma wuxuu yahay markaas in indhaha ku haysaan deegaanka maanta aad weerarteen oo ku yaala xadka eh, gobollada galguduud iyo hiiraan
meel kasta ayaa taarget noo anaga ma garatay adoog oo degaan Mhm.
ma yeelayna mana qaadan doonaan ku dhahay inaan dadkayna anaan ku dhahay oo shacabka oo anaga dadka u adeegayno oo ama aan u bugno ama aan u shaqaynayno waxay tahay waa ma- eh, xoola dhaqatada ma garata waa gartay anaga xogtooda iyo xooraankeenaan ku shaqayna teleefonkiinay haystaan markasta isoo wacaan xog iyo xooraha naga dhexayso dadkaasaan rabna in la badbaadiyo dadka deegaanka maanta aad weerarteen eh, ma la hadasheen oo ma u sheegteen eh, qorshaha ka dabacsan tihiin eh, dagaalkan iyo sidoo kale eh, howlgallada aad wadaan cadabad ee sideedaba horta marka dagaal markii laga laga- la qaada waa laga baaraandegaa Mhm, waxa kuugu imaan karo iyo waxa meeshaas ka imaan karo mhm.
hadda qorshahaas ayadoona aan la degin maba la qaadaba marka insha allah kolley howlaha howla military waa ku dhan insha allah kolley waana eh, waqtiga loogu talagalay iyo eh, waqtiga allah ee loogu talagalana ayaan qaadi doonaa kolley insha allah eh, eh, m- m- mar kastana mana yeelayno mana qaadi doono dadkeena deegaankeena ama eh, wadana- ama degdeg- ama gobolka galgudud xuduudka soomaaliya iyo dadka joogaan kudhan inay welwel ku noolaadaan Waa gartay, eh.
informationkeeda eh, xogtooda iyo xoraankooda aanu ku shaqayn doonaa waa gartay qorshaha xiga ee dagaalkan maanta aad qaadeen eh, qorshaha idin xigi doona inshaalla kolley waana waa arki doontaa kudhasha waa xaajo waqtigeeda ayay falantaa ma fahamtay Mhm.
hadda inshaalla kolley meediyahan arrimaha sirta oo ciidanka lagama sheego ma garat waa gartay ugu dambeyn ma jirtaa ciidamo kale oo ka baxsan ciidamadiina oo garaba ka helaysaan maya maya maya maya maya maya maya maya hadda eh, maya hadda wax ilaahay abuurtay hadda maxaa is leeyahay annaga eh, ma hadda garab masiibo ilaahay abuurta mala haddii ciidamada soomaaliya sida haddii ciidamada etoobiya liina ma garat ma jirto Eh, ma jirtaa hadda anaga ciidanka anaga anaga anaga boqolkiiba boqolkiiba anaga horta sideedaba iskama weerarna markaa markaa meel weerarayn ma garat Mhm.
anaga ciidamada Ethiopia boqolkiiba sideetan boqolkiiba sideetan aan ku dhaayaan nasiiya ayaa ayaa ayaa xogta nasiiya ma garatay iyo iyo risaasta ma garatay waa gartay maxaa idin diiday meesha eh, cilaaqaadka kala yeelataan ciidamada etoobiya qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom inaad cilaaqaad aad la yeelataan oo la shaqaystaan ciidanka militariga ee ka howlgala eh, deegaanada hirshabeelle iyo sidoo kale ee galmudug waa la- eh, hirshabelle waa la shaqeynaa ma garatay haddii eh, ay- wixii ciidan oo dowladda federaalka ma diidan ma garatay Mhm.
hadda eh, sideedana meelahan waa meelo la masawiray oo calashaan eh, ciidamada Ethiopia ayaa boqolkiiba boqolkiiba sideetan ayaa eh, hawada laga masawiraa ma garatay meeshii la masawirana hadda anaga anaga howlgal ku qaadna iskama laskama qaado howlgalka ma garatay Mhm.
hadda insha allah kole ciidamada etoobiya saasi hadday qaca- dhanka hawada hadday sawir sawirka ay noqotaa hadday iyo kamerada ay noqotaan hadda ciidamada etoobiya diyaaradooda helicopterka ayaa lagu masawiraa deegaanka laska meelaan laga masawir aan laga qaadin lama gala ma garat maxamed cali istakiin oo ah taliyaha ciidanka macawsileeda oo caawa qadka telefoonka igu warramayay ayuu kaasa faahfaahin ka bixinaya dagaal al-shabaab iyo ciidankiisa ku dhex maray xadka galguduud iyo gobolka hiiraan iyo hirshabelle kulan wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka xulashada wareysyada ayaad dhegeysanaysaan radio cadana oo nagala socotaan magaalada buuloberde oo gobolka hiiraan iyo hirshabelle ayaa markaa naadiya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlada hoose ee maamulka hirshabelle ayaa waxuu xilka ka qaaday gudoomiyihii magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan iyo duqi degmadaasi warida kasoo baxda xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle maxamed cali caadla ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday gudoomiyihii magaalada buulaberde ee gobolka hiiraan cabdicasiis cabdulaahi dhuurow iyo duuqii degmadaasi maxamed fiido cawaale sidoo kale wareetada ayaa waxaa lagu sheegay in xilka gudoomiyaha magaalada buulaberde ee gobolka hiiraan uu si koonulgaar ah lagu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda liibaan cabdi burisow sababta xilka qaaysta gudoomiyaha degmada buulaberde ee gobolka hiiraan iyo duqii degmadaasi ayaa waxa ay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ku sheegtay in kadib markii la arkay isqabsiga ka jira degmadaasi iyo la tashiyaal la-aanta ay madaxda hirshabelle go-aansadeen in xilka laga qaado xiriir aan la sameynay wasaaradda arrimaha gudaha si aan wax u weydiino xilalka markasta mas-uuliyiinta gobolka hiiraan laga qaado sababta ka dambeysa nomaysan suurtogelin balse saaxiibayaal marka ugu horeyso oo ay na suurto gasho ay nala hadlaan waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada wareysyada ayaad dhegeysanaysaan reediyo cadana waad nagala socotaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaan markaa naadiyaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta dahafuray isku xirka nidaamka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo nidaamka casriga ah ee maamulka lacagta bangiga dhexe ee dalka oo ka qayb qaadanaya dahafurka la dagaalanka musuq maasuqa iyo wada shaqaynta bahda maaliyadda ee waddanka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe ugu hambaliyey nidaamka cusub oo qaybka tallaabooyinka dhiirigelinta leh ee dadka soomaaliyed oo dhan qeyb ka qaadan doonaan horumarka wuxuuna sheegay in wax wanaagsan ay tahay in la soo dhoweey wax walba oo xoojinaya ammaanada iyo qaramada ummadda soomaaliyeed tallaabadan aan aaminsanahay inay tahay tallaabad mug leh oo aad ku tallaabsateen Eh, wax walba oo xoojinaya ammaanada em, ay shacabkan soomaaliyeed nagu qabaan inay sii adkaato waxaan aaminsanahay inay tahay tallaabo xoog leh dalka dowladnimada qarannimada iyo dadnimada soomaaliyeedna u wanaagsan Em, waxaa muuqata marka in ay eh, bangiga iyo wasaaraddu qaadeen eh, tallaabooyin eh, dhiiri gelinaya dadka soomaaliyeed oo dhan Eh, waxaan aad u jeclaan lahaa in howshan eh, aad qabateen eh, in laga sii shaqeeyo in lagu faafiyo dhammaan hay-adaha dalkao dhan inaanay ku koobnaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe muhiimaddu marka waxa ay tahay ehm, sida wasaaradda maaliyadda iyo bangigu ay u wada shaqeeyaan waa muhiim in wasaaradaha kale oo dhan oo dalka iyo wasaaradda maaliyadda iyo nidaamka wasaaradda maaliyaddu ay bangiga u keentay in looga wada shaqeeyo sababtu waxay tahay qofka soomaaliyeed oo dowladda u shaqeeya xuquuquu ku leeyahay si uu xuquuqdiisa u helo bil walba markay bishu dhammaato waa inuu mushaar helo mushaar si uu u helo waa in ammaanada loo dhiibaan xajin karnaa qof walba oo ganacsadaa oo canshuur bixiyana waxa uu rabaa inuu ogyahay canshuurtii uu bixiyey meesha uu ku bixiyey qof walboo soomaaliyeed oo dowladda soomaaliyeed ay adeega u tahayna wuxuu rabaa adeeg inuu helo saddexdaas shayba waxay ku xiran yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangigu siday u wada shaqeeyaan nidaamkan marka dalka ka jira idinkaa hormuud u ah laakiin hormuudkaas wuxuu ku salaysan yahay dadku inayna aamini karaan shacabka soomaaliyeed haddii warqado la isdaba wada maanta oo dhan aan la ogeyn cidda haysata la yidhaahdo warqadaydi qof hebel baa haysatay ha laygaga soo fujiyana ammaanadu way adkaanaysaa waa idin hambalyeynayaa marka eh, tallaabada ay wasaaradda maaliyadda iyo bangigu ku tallaabsadeen waxaan dhihi lahaa laakiin ha lagu faafiyo dalka intiisa kale oo qorsho lagu soo cirib tiraayo isdabawadka warqadaha lagu xoojinayo daahfurnaanta lagu adkeynayo ammaanada shacabka ha keenta wasaaradda maaliyaddu si aan u wala shaqayno iyo hay-adaha kale in hanti dhowrka halkan u joogana waan- way ila quman tahay xisaabyihii guud inay joogto halkan way ila quman tahay dhammaan wasiiradii wasaaradda maaliyadda iyo guddoomiyaha bangiga inuu halkan joogo way ila fiican tahay sababtoo ah intii naasaa lagu aaminay ummadda waxa laga soo aruuriya inaa ilaalisaan hormuudna ka ahaataan isla xisaabtanka isla xisaabtanka marka waxaa aada u soo jeedinayaa in wasaaraddu ay iska bilowdo oo bangigu iska bilaabo oo hanti dhowrku iska bilaabo oo xisaabyaha guudsa ka bilaabo idinku isla xisaabtama kadibna madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ku xejiya kadibna wasaaradaha ku- kale ku xejiya kadibna dalka intiisa kala gaarsiiya isla xisaabtanku maaha inaad dadka kale la xisaabtantaan idinku aadan isla xisaabtamina in waxaan aan si daah furan uga wada hadli karno kulligeenna iyada lafteedu waa qayb dhaqan bedelka ka mid ah musuq maasuqu inuu xun yahay inaan ka wada hadli karno ammaane inay tahay waxaan naloo dhiibtay inaan ka wada hadli karno dadka soomaaliyeed inay na weydiinayaan canshuurtii ay inoo dhiibteen xaggee geysan waxaasoo dhammi waa qayb ka mid ah dhaqanka ugu dambayntii qofka shaqaalaha dowladda u shaqeeya oo toddobiyo labaatanka sideed iyo labaatanka bisha markii la gaaro raba in uu mushaar helo bil walba wuxuu aaminsan yahay dhaqankii inuu isbedelay hadduu bil ka mida mushaarkiisa waayo wuxuu aaminayaa dhaqanka hore in lagu noqday hadday taasu dhacdana ka fikiri maayo labaatankii ama soddonkii bilood ood mushaarka siiseen laakiin wuxuu ka fikirayaa ama ay ka fikiraysaa halka bil uu mushaarka waayay ama ay weysay waana xuquuq uu qofku kugu leeyahay qofkii halkan subaxi u soo shaqo taga oo soddon maalmood kuu shaqeeya waa inuu mushaarkiisa helaa si uu mushaarkiisa u helo waa inaad og tahay inta qofoo kuu shaqaysa iyo dhaqaalaha aad haysato inay isla mid yihiin isleeg yihiin aaminaadda shacabku uu nagu qabana aasaas waxaa u ahaa isla xisaabtan isla xisaabtankana waxaa tallaabada ugu horeysa ah annaga gudaheenna sidaan eh, isula xisaabtanno Eh, waa idiin mahad celinaya waan idinku ammaanaya waa idinku hambalyaynaya shaqadaa qabateen waxaan rajaynayaa in wasaaradaha kale iyo hay-adaha kaleoo dowladda sida ugu dhaqsaha badan aada u gaarsiin doontaan haddii la idhaaha waa mahadsantihiin waa intaasaan kusu koobaya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayuu kaas ahaa oo maantay ka qayb galayay munaasabad lagu casiranayay hanaanka maaliyadda ee wadanka kula wanaagsan ayaan idin leenahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa markaan aadayaa shirkii golaha amniga ee maamulka jubbaland oo ayaa maanta lagu qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana shir gudoominayey madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siyaadan kulankaas marka soo dhowaada kadib caabi kulankaas tirad lagu saaray waxaa warbaahinta la wadaagay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud siyaadan بسم الله الرحمن الرحيم Een, sidaad arkayseen maanta een, halkan waxaa ka dhacay shirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland iyo amsom ay wada lahaan jireen oo bilaha ahaa amsom sector 6 3 iyo 2 iyo saaxiibada kale ee nala howlgalo Ee, shirkan oo ah kii toddobaad Ee, taasoo micnaheedu yahay toddoba biloodoo joogto ah shir socday oo bishiiba hal mar la qabta isniinta bil walba wiigga u horeeya Ee, shirkan oo ajandihiisu ahaa een, furitaanka iyo warbixinno xaaladda amniga iyo siyaasadda deegaanada dowlad goboleedka jubbaland oo madaxweynaha ka soo jeediyey warbixin xaaladda cadowga bilihii lasoo dhaafay oo taliyaasha ciidamada jubbaland sne amsom qeybaha kala gedisan sector six tree iyo two iyo saaxiibada kale soo jeedinta dib u xoreynta deegaanada cadowga haysto soo celinta iyo joogteynta shiriirkii guddiga isku dhafka ahaa ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ciidamada xoogga dalka iyo amsom oo xilliyadii doorashada lagu jiray ee, dibudhacyo ku yimaadeen joogteynta xarunta xog wadaagga ciidamada een, falanqeyn iyo dooda dhaadheer iyo warbixinno la kala qaatay kadib een, waxaa shirka ka soo baxay in xarumihii xogta lagu wadaagi jiray dib loo howlgeliyo shiriirkii la joogteeyo wiigaga een, wiigliga ahaa oo guddiyada isku dhafka qabanaya een, een, amsom iyo jubbaland iyo xoogga dalka Een, isniinta soo socota afar iyo tobanka bishaan tahayna ee, shirka ay ka soo qayb galaan saaxiibadii een, ka howlgelayay deegaanada dowladda jubbaland sida ee, sector six sector three sector two iyo saaxiibada kale oo sidaad arkayseen maanta ka maqnaa shirka howla iyo dib u dhacyo iyo martiyo u jooga dartood Een, shirka waxaa kaloo lagu soo qaaday xaaladda wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland ee ku xiran muqdisho ku afduuban iyo mas-uulka kale buulle aadan oo runtii in badan dowlad goboleedka jubbaland ay ka hadashay shacabka reer jubbalandna ay dareenkooda muujiyeen si ay ugu xun yihiin hase yeeshee dowladda iyo cidda gacanta ku haysaba ay dheg jalaq u siin waayeen Eh, inaan mar kale ku celinno soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed waxaa aad iyo aad loogu talinayaa inay shuruucda iyo xeerarka dalka degsan ku dhaqmaan taas oo ummadda adduunka ku nool oo dhan ay ku dhaqanto haddii xeerarka iyo shuruucda dalka u degan lagu dhaqmi waayo waxaan dib ugu noqonaynaa fawdadii dagaalada sokeeye iyo in qarannimadii soomaaliya la waayo marka waxaa wala- walaac laga muujiyey een, xukuumadda hadda dalka taladiisa hayso siday ugu tumanaysa xeerarka iyo shuruucda dalka u degsan sida ay u inkiriyaan sarreynta sharciga wasiir xasaanad leh halgama ah dalkiisii dadkiisi intaasoo jeer u dhaawacmay inay horumar iyo ammaan ku noolaadaan in dowladdiisii ay saa ula dhaqanto in wanaaggii iyo wakhtiga uu geliyey inay soomaaliya nabad ku noolaato iyo deegaanada jubbaland loogu abaalgudo in la ahaaneeyo aad iyo aad baa shirku ugu xumaaday waxaan mar kale ku celinaynaa haddii ay jirto cid tabasho qabto jubbaland waa state hay-adihii garsoorka oo dhan ay u dhan yihiin maxkamado leh kala sarreeyo leh derajooyin kala gedisan cidda reer jubbaland oo wax tabanaysa hadday jirto waxay xaq u leeyihiin inay maxkamadaha jubbaland ka dacwoodaan taasoo maalin walbaba dhacdo oo khasaas la fuliyo dad tacdiidad u geystay xaqa iyo cadaaladda lagu garsooro hadday marka cid jirto cabasho qabto waxaa habboon in maxkamadaha dowlad goboleedka jubbaland ka dacwoodaan dowladda federaalkana ay wasiirka xorriyaddiisa iyo sharaftiisa soo celiyaan iyo mas-uulka kaleo halkaa ku hayaan niyad xumaa ka imaanayso kala qaybsanaana ka imaanayso cawaaqib xun baa ka dhalanaya aad iyo aad baana shirka loo falanqeeyey waxyaalaha la gudboon dowlad goboleedka jubbaland iyo dadka reer jubbaland inay arrintan kaga jawaabaan xureynta deegaanada maqan howlgalladii socday loogu gol lahaa in jubbada dhexe gacanta loogu soo celiyey in la dardargeliyo waxaa laga hadlay caleemasaarka xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland inay dhacdo markii martidii loogu talagalay soo dhammaystiranto kadibna loo howlgalo sida deegaanada maqan cadowga looga xoreyn lahaa si ummaddaani ay horumar iyo ammaan ugu naalooto in badan oo qodobadan ka mida iyo doodihiiba maadaama hadday guddigai amniga dowlad goboleedka jubbaland uu yahay arrimaha amniga iyo ciidamadana ay mar walba yihiin arrimo dadkay un khusayso ay go-aansadaan fuliyaanne ay habbooneen in saxaafadda lala wadaago intaa ayaa idinkugu soo koobi lahaa aad iyo aad baa umahadsantihin kula wanaagsan ayaana leenahay codkaas uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sii aadan oo faahfaahin ka bixinaya kulan golaha amniga jubbaland maanta ay ku yeesheen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose intaana ka bixin wararka jubbaland waxgarad maanta shir ku yeeshay magaaladaasi dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka codsadeen inay sii deyso mas-uuliyiinta ka tirsan jubbaland ee dowladda federaalk soomaaliya ugu xayiran magaalada caasimadaahi muqdisho waxgaradkan waxay codsadeen in dhibka ka soo gaara mas-uuliyiintaasi ay dhibaato badan ku haysato dadkoodii qeybo ka mida gobolka gado ee ka furta soomaaliya dadka reer jubbaland ee madax iyo minjaba dowladda soomaaliya ay ku beegsanhayso eeriboorka aadan cadde dadkaas guud ahaan yaan kaga hadlaynaa gaar ahaan waxaa shirkan aanu maanta isugu nimid aanu rabnaa inaanu kaga hadalno hadday ilaahay tiisa tahay wiilka la yidhahda cabdulaahi nasri oo lagu qabtay airboorka magaalada muqdisho wiilkaas oo ka mid ah dadkii reer jubbaland ee isagoon wax dembiya lahayn madax iyo minjaba la iska qaqabanayay wasiirkii amnigaa laga bilaabay taliyihii ciidamada laga bilaabay taliyihii degmada haddana waxaa loo soo dhibtay muwaadiliin aan wax alla wax dembiya oy leeyihiin jirin oo cabdulaahi nasri ka mid yahay in layska qaqabsado in soomaali la yahay caasimaddii ummadda ka dhexaysay niman digteetarra ah ay ku amarku taagleeyaan dadka arrin shaqaynaysa maaha waxaannu cod dheer iyo cod gaabanba uga digaynaa arrintaas sharciga iyo dastuurka soomaaliya u yaalla baalmarsan ee fahad yaasiin iyo farmaajo ku shaqaynayaan inay ka waantoobaan arrintaa inay ka waantoobaan dadka reer jubbaland ee wasiirrada leh guddoomiyaha gobolka cabdulaahi nasri oo muwaadin oo wiil dhallinyaraah cidna aan dembi ka gelin si afduub ah oo ulakaca oo reer jubbaland baad ka timid xalay jubbaland baad u hoyatay diyaaradda kismaayaad ka soo raacday baa lagu beegsanhayaa dadka arrintaas cawaaqibka ay dhasho mas-uuliyaddeeda fahad yaasiin baa qaadi doona iyo farmaajo soomaali uma dhaxayso dadka muqdisho jooga ee shacabka ee soomaaliyeed waa dad fiican maandeed baa loo isticmaalayaa amisom baa hareeraha la iskaga wareejiyey arrintaasna cid ay anfici doonto ma garanayno cid ay anfici doonto haddii sidaa loo dhaqmo oo loo shaqeeyo cid ay anfacaysa ma jiro waxaan leenahay dadka reer jubbaland ee gaadhay tiradeedu soddonka qof aan hadda intaan xaqiiqada ku hayno ee loo isticmaalayo hebel baan lacag siinay wasiirka jubbaland wasiirka amniga lacag baan siinay aanu nidhi jubbaland ku soo burburi lacag baanu haysannaa ninka la yidhaahdo guddoomiyaha lacag baan siinaa aanu leenahay gobolka gado ku burburi lacagtii baanu haysannaa ha soo caddaystaan lacagtaa waan siinaynaa waxaa kaloon cambaaraynaynaa nin muwaadin ah oo cabdulaahi nasri ilaahay sanad maalin afraad sharafta laga qaaday oo si oo muwaadin ah oo aan cidna wax dembi uu ka galay aan jirin oo isna sharafta laga qaaday oo aad jubbaland ay aad uga xumaatay waxaa kaloonu aad u cambaaraynaynaa oonu maaragtay ka xunnahay dad fara badan oo kale oo si bilaasha lagu hayo oo lagu cuburinhayo meesha oo lagu hayo oo xabsiyada loo taxaabay dadka la xidhay xogta aanu hayno dhowr iyo labaatan buu gaadhayaa waa dad aad u fara badan jubbaland dadka ka imanaya waa la iska qaqabanaya si shuruud la-aana arrintaa waxay ka soo baxday fiila baydhaba dowladdii federaalka ahayd ee soomaalida u dhexaysay ee dowlad ee dowlad goboleedyadu ay ka tirsanaayeen ee aan ka mid ahayn waxay nagu kallifaysaa wax aad u foolxun oo aanaan maaragtay u dulqaadan karin dee dowladdaadu hadday ku qaqabanayso waa in loo daayo dowlad nibadkiiba maarata wax aad u foolxun baa meesha ka soo socda dadku aad bay u dhibsanayaan arrintaas jubbaland haddaanu nahay waanu cambaaraynaa waana ka xunnahay arrimaha sidaasa waxaanu u sheegaynaa dowladda federaalka ah annagu maamul goboleedyadii baan nahay laakiin say u dhaqmaysa inaan lagula shaqaynaynin dadkuna cidna inaan qasab ayna kula shaqaynaynin dadku dowladnimada in la jeclaysiiyeyna habboonayd in la nacsiiyeyna habboonayn dagaalkii la rabay cadowga ummadda soomaaliyeed inuu ku wajahnaado waxaa lagu soo wajahay ummaddii lafteeda ummaddii la hormarin lahaa yay dowladda federaalku ku soo wajahday in dhulka shabaab iyo cadowga laga qabto oo laysu furo oo inta degmaa iyo inta tuulaa iyo inta gobola iyo meel kasta oo geeldaaqi ay dowladda xorayso oo nadiifiso oo shabaab ka nadiifiso yaa loo imaday ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa aan ku baraarujinaynaa xadgudubka lagu hayo ummadda reer jubbaland waa ummad waa dembi soomaaliya oo dhan laga galahayo waa xadgudub laga galahayo sharciga waa xadgudub awoodeed oo ku-takarfal awoodeed ah inay soomaaliya arrintaa ka geligelato oo laga kaco oo laga hadlo oo aqoon-yahankeeda iyo bulshadeeda iyo waxgaradkeedu ay ka hadlaan oy u midoobaan dhibaatada jirta war muqdisho miyayna magaalo soomaaliyeed ahayn miyaana caasimadii soomaaliya ahayn war muqdisho soomaalida horta meelaad joogtaba bal hadalkayga aad u dhegeysto walaalayaal war muqdisho soo caasimadii soomaaliya ma aha caasimadii soomaaliya miyayna ahayn muqdisho kolkaad safrayo ma baddaad maraa oo isku tuuraa xaggee la mari soo dad soomaaliyeed ma lihin qof walba oo deegaanada reer jubbaland u dhashay hadday gabar tahay iyo hadday wiil tahay iyo hadduu oday yahay iyo hadduu ugaas yahay iyo hadduu wasiir yahay dowladda fila soomaaliya ka talisaay way beegsanaysaa way jirdilaysaa way garaacaysaa way dilaysaa waxaan adduunka u sheegahaynaa inaanaan haddii ilaahaytiisa tahayey hawshaas aanaan haddii ilaahaytiisa tahayey usii dul qaadanhaynin dadka reer jubbaland ee deegaanada reer jubbaland ka soo jeedow ee aqoon-yahaniinta ah ee waxgaranhaya ee daafaha caalamka ku kala noolow war xaggee laydinkahayaa afku afka ma sharoota idinkaga degan waad maad ka hadashaan dadka shacabka ah ee birimageydada ah ee intuu wiil yaroo kuraya diyaarad loo loo diroo gal la yidhaaho intii raqabadda lasoo qabto jeelka loo taxaabayo aaway kuwan aanu soo maadnahay dadkan jooga ee haay ee caalamiyi ee gaaladan xuquuq baan dhowraan yidhi gaaladan xuquuq waxay dheeraysa horta ila been buu ahaa waxaan dadka u sheegaynaa annagu arrintaas in dadka reer jubbaland ee adduunka ku noole ay ka hadlaan in wiilkaa yar ee hadday ilaahay tiisa taayay aabbihii aabbihii caga reerkii caga yaalla reer buu kuru ahaa wiilkaa yar ee la afduubay ee godka lagu riday waxaan codsanaynaa in xornimada loo soo celiyo xornimadiisa loo soo celiyo guud ahaanna waxaan codsanaynaa dadka reer jubbaland in xornimadooda loo soo celiyo kulan isana ayaana leenahay dhuusamareeb oo ah caasimada galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanayaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug ka dhagaxdheeyay dhismo ay ku shaqayn doonaan guddiga doorashooyinka qaranka kaas oo maanta xafiis looga furi doona dhuusamareeb gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee qeybta deegaanada galmudug cabdirasaaq dayre warsame iyo madaxa xukuumadda galmudug ayaa waxa ay si wadajira usoo dhoweeyeen xafiiska maanta laga dhagaxdhigay magaalada dhuusamareeb ee galmudug
anigoo magaceyga cabdisaaq dayre warsame ahna gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka dowladda federaalka ee galmudug state waxaan maanta aada ugu faraxsannahay in guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir uu ku wareejiyey dhul cabirkiisu uu yahay konton afartan oo loo dhisaayo macnaha hay-addaas macnaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan aada ugu mahad celinaynaa madaxa xukuumadda dadaalka dheer oo u galay in aan helno dhul macnaha hay-addu ay leedahay oo ay ku shaqayso si xor ah aada umahadsan tahay
in aan u wareejino ee, anigoo matalahaya maamulkii galmudug ee, ee, guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed oo halkaanu nagala joogo guddoomiyihii ee, doorashooyinka qaranka soomaaliyeed ee galmudug ee, cabdirasaaq diiriye aad iyo aad inaan ku wareejinno dhulkan cabirkiisu yahay konton afartan si ay howlahooda u gutaan una dhistaan oo ay u dardargeliyaan waxyaabihii laga filahayo soomaaliya oo dhan ay ka sugaysay galmudugna ay ka sugaysay si ay ugu dardargeliyaan oo u dhisaan howlihiina ugu gutaan oo ugu qabsadaan inaan ku wareejinno maanta waa ku faraxsannahay waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim in dhismihiisa la bilaabi doono mar dhow iyadoo laga dhisi doono dhismo aad iyo aad u qurxoon oo ka qayb qaata magaalada bilicdeeda dhulkan oo ah huldan guud ah ee haddana loo gaar yeelay ee guddiga doorashooyinka inay howlahooda ku qabsadaan oo ay u madax bannaanaadaan aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ku soo dhowaynaynaa waa u mahad celinaynaa guddoomiyaha guddiga xaliime yarey ee khayr allahas iyo dadaalka dheeraadka oo ay wado ayada iyo guddigeeda laamihiisa kala gedisan waa u mahad celinaynaa waxaana leenahay howlaha aad u haydaan soomaaliya allah idiin fududeeyo oo ilaahay idiinku guuleeyo ayaan leenahay annaguna waa soo dhowaynaynaa guddiga iyo shaqadiisa wixii ay nooga baahdaan ka maamul ahaanna kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada waraysyada ayaad dhegeysanaysaa reediyo cadana waa nagala socotaan jubbaland ayaa markaan dib ugu laabanayaa ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland ayaa wax howlgal ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana ay sheegeen in deegaanka uu si gaar ah uga dhaca lugagaasi la yidhaha deegaanka cabdilbiroole oo qiyaastii konton iyo shan kilomitr dhanka bari kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose abaaduulaha qeybta koowaad ee ciidanka daraawiishda jubbaland khiyaar cabdi maxamed ayaa wuxuu warbaahinta uu u sheegay in howlgalkii ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka laacade biroole oo qiyaastii konton shan kilomitr u jira kismaayo ay ku dileen in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay qateen rag kale oo ka tirsan al-shabaab waxauu sheegay inay sii wadun howlgalka ay ka wadaan deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose goladii hadda ugu dambeeyey aagan galbeed ee la yidhaahdo hunyaaley hadda dagaalkii ugu dambeeyey labaatan iyo sideedii bishii sagaalaad uu ahaa dagaalkeeda u dambeeyey meesha labaatan iyo labaatan iyo afar nin baa halkaa kaga dhintay cadowga ilaa sideed iyo toban sagaal iyo toban dhaawac baa ka soo gaadhay halkaas taliyihii ciidanka watiyey nimankaas mas-uulka ka ahaa meeshii uu ku dhintay qeybtan hadda isku celcelis dhaawacooda dhimashadooda afartan iyo wax kor u dhaafaysa ilaa afartan iyo labo ilaa afartan iyo shan oo kor weli usii dhaafaysa sida maaragtay aan helayno xoogaha dhimashada dhowr iyo labaatana dhaawacyo dhowr iyo labaatana taas marka cadowga gacan maaragtay baa halkaa ka soo gaadhay waxyeelo badan iyo burbur insha allahu tacaalana waan sii wadaynaa dadka deegaanka reer jubbaland ama ree maarata cabdilbiroole waxaan leeyahay cadowgaas aan iska dulqaadno waa cadow maalkeeni iyo muraqeeniiba xoog maaratay inuu ku haysto damacsan marka nagama hayn kare kalsooni iyo midnimo iyo maafaqo aan la nimaadno isku duubnaan aan samayno insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeedna meel kastoo joogta cadowga ha layska dulqaadan iyadana farayaa waayo cadowgani runtii waxbarashadii horumarkii dhaqaalihii wax walba oo maanta maarata ummadda u baahnayd goobahay joogaan oo lagu haystaa ma jirto marka waxaan ka faa'iideynaa oon waxyeello ka hayn ma jirto marka ummadda waxaan leeyahay baararugto ha iska kicisa cadowga ha iska dulqaado khiyaar cabdi maxamed oo ah abaadulaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta jubbaland ayuu kaasi faahfaahin ka bixinaya howlgal ay ka sameeyeen duleedka kasmaayo ayna ku dileen in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab kulawnasan ayaanada leenahay magaalada baydhabo ee gobolka baa ee koonfur galbeed ayaa markaa naadiyaha magaalada baydhabo ee gobolka baa ee koonfur galbeed waxaa maanta gaaray wafdi uu hogaaminayey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya qaybna uu ka hadhigaysa dalka jabuuti maxamed cali xaamud iyadoo halkaasi maanta si diran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha shaataguud ee magaalada baydhabo ee gobolka baa waxaa wafdigan kusoo dhoweeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren gudoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi iyo qeybaha kalduunida bulshada ku nool magaalada baydhabo ee gobolka baa soo dhaweyn kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuuna sheegay in soo dhaweynayaan gudoonka golaha baarlamaanka ee wadanka jabuuti oo maanta markii ugu horeysa safar ku tagay magaalada baydhabo ee gobolka baa ee koonfur galbeed
marka hore waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha baarlamanka jabuuti mudane maxamed cali xaamuud iyo wafdigiisa oo soomaaliya ku yimid booqasho rasmi ah gaar ahaan halkaan soo booqday koonfur galbeed gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamanka soomaaliya oo aan rajaynayno in sha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono gudoomiya waxaan leenahay ku soo dhowow waddankaagii labaad ku soo dhowow gudoomiyaha maanta ee markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhoweyn aada u diiran oo runtii walaalkay maxamed cali iyo wafdigiisa loogu talagalay saas oo kale gudoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhoweynta qiimaha badan iyo bulshada reer koonfur galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada micnaheeda fahamsan aad iyo aadaad u mahadsantihiin gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu kaas ahaa oo magaalada baydhabo ee gobolka baay gaaray asiga iyo dhigaysa wadanka jabuuti halkaasna shir ay yeelanayaan golaha baarlamaanka oo fur galbeed ka daafuran doona qaybi gudoomiya barnaamijka ayaa soo gaaran waxaa kusoo dhawaatan kalamaan aryaadhaha heer kalamaan waa idin salaama wax kale idin dhihi maayeehow muddaan kaala maqnaynaye maxaa la sheegay kaalamaan muddaan kaala maqnaynaye maxaa la sheegay kaalamaan abdulow nabad i naxariisa la sheegi hadhowaaw war ka sheeg adilikoo sugu haye
cabdulow maxaad jirtay ma joogtiido maxaa ku keenay kaalamaan haye cambarana waaga macabaadkee idinla hoos fadhidaa war waxaan soo xasuusta maanta hees uu sameeyey abwaan xasan geley maxaa xasan barrowna qaado oo erayadiisa ay ka mid ahaayeen halkuu ka haloosinayaiyo halkay naftu kala hadlayso hir weyn buu kala dhexeeyee hambarrey iyo haabilaal maxaa kala haysta o hambarrey iyo haabilaal maxaa kala haysta o hayehe yahaanta barrey xaa barrow ku raray oo kor saaray oreedha hadalka naga dhegayso ha fududaane hanka barrey iyo hanka bilaal waa kala fog yihiinoo wax u dhigan baan arkay maantae wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya waxay soo saartay habraaca doorashada jubbaland dukumiinti ay ku sharaxayso oo ay leedahay waa in doorashadii la galaa xildhibaanadii sidaas loo soo xulaa madaxweynihii ay sidaas u doortaan oo ay ku caddaynayso waxaas wasaaradda arrimaha guduhuna ay goobjoog ka ahaato iyo fududeeye dhinaca kalena sayid axmed madoobe caleemasaarkiisiibuu sagaalka oktoobar u ballansan yahay dhinaca kalena labadii madaxweynoo kaleo ayaguna ismagacaabay waxay sheegeen markuu axmed madoobe iscaleema saaro inay iyaguna caanan ku qubaysanayaan marka haanbarrey iyo haanbilaal soo maaha war wasaaradda arrimaha guduhu waxay tidhi habraaca doorashada jubbaland ninkii faraha la gala tallaabo sharciyaan ka qaadaynaa war awowgii la gub ma sayidkii baa tallaabo laga qaadi war axmed madoobe wuxuu yidhi wax walba wada hadal waa oggolaa inaan ka galo laakiin madaxweynenimadeeda wadahadal ka geli maayo alsayiid axmed dhuxul wuxuu yidhi ninkii doorashadayda lugaha la soo galo gacnahaan la gelaynaa war heedhe maanta kalamaan kooshan gareen waxaa keenayaa yaqaan waran dhibsitana ilmo gareema ka socdee war basaasna loo soo diray uu yahay war hadduu kismaayo ku soo wareeray annaga yuu nugu meeraysane hankoolka galmudug ha la soo suro aryaadhaha dowladda soomaaliya kismaayo lama maaday ka rabtaa in axmed madoobe ou naqdo madoobe gareenkowdh iyo inuu maha ka wareego oo maar gareen la geeyo lamadaasay mid naqahe war beryaawna miyaw galmudug warshe ma dheegna oo haay wallaahi aan la yeelaynin oo bilaahi la yeelaynin taageerada soo dhoweeya aan gubne wallaahi aan loo dhammeen oo bilaahi loo dha- walku waayayhan qoorta gareen alinjeeyey warmada isaakow baydhabo war kama hayside orodkii ilmo gareen waxuu baydhabo ku soo dhoweeyey guddoomiyaashii baarlamaanada soomaaliya iyo jabuuti warya baydhabo janaay dhibaatada sinsiinhayt mahayt iyoonay koonfur galbeedba oo dhegansoy geega guddoomiyaalkii allah ka dhawaayayha madalow janaaysa iyo iishay madbirkaansay gurbaantiyo intii hagaadan ii buuntiyo bug bag bug bag baruu baruu baruu leeyama irandhiidiya waan bari niman yaw ee wal ha dhawaayo dadka saasan dhawaayo haddii kalan hayna fiiga siinka iraana maday isaaqo waagana ma haantiyaad sidaa warmaan leeskow curudkii ilmo gareen waaba maqlaye yaraankii ilmo gareenna aaway axmed midoobe maylika dhiglifadoo yaraanka ilmo gareen hataa naashnaashka socda haddii nagad waana yaraanki ha meelilisheenehe war somalilan wafdigay doonaysa inuu dirto caleemasaarka axmed madoobe garyaqaankii guud ee jumhuuriyadda somalilan ayaa diidey waxaanuu yidhi ciddii tagta ee lagu maqlo ama lagu arko cidkaa loo dirayaa xabsiga liinta ku cabbayaan war muuse handaraab miyaa handaraabay
war faysal xali waraaba aaway warkou sheegaya ma beenoobay ayay sidaadoo kale uu isku dardaray maalin aan la keenin wuxuu raba u sheegaa war adeer faysal wuu faaliyaa wixii kolba ka soo baxa ayuunbuu ku dhaqaaqaa waraadhaa war ma haysaane mooshin garaan baa ka bilowday puntland guddoomiyihii baarlamaanka mooshin laga keena marka waxaan u malaynayaa dhooba daareed inuu dhagaadkaado laisdhaafinayo boowe puntland garan maysaaniine arrimaheeda iyadaa xallisanaysa ma imaaraadkiyaa mooshin laga keenay mooyahaas ma soomaaliya oo dhanaa lagu shukulaa marka war nabadii nolol cidda ay ku dhegta way siday u dhegtay oo adeer ma birlaba maya waa birqabato waryahay horta slooganka nabad iyo nolol ma taqaanaa aan idiin sheega waxa weeye waa isticmaalnay waa ka jajabinnay buudkaan kula tumannay iyo waa dhex gallay war waa yaabe ma duulalaa hadday duulal yihiin burda laguma akhriyo war shaname wasaaran yaa hilmaanteed nafta war horta tubihii khayre xagee ku dambeeyeen sidii oo antubanyiin wiil mal furfurna war buudkaa lagula tuntay maya waa la dhex galay war maanta meesha buudka igula tumtay al-shabaab waa cabdirbiloole kabtayda maaragteena ka dhacday war amiirkii buu aala miyaa la soo qabtay wuxuu yidhi gaadadaada ballaaran iyo garbahagaan ka garta markaasaan geesu dhaqaaqay adeer uu raalli ahaaw aryaada war ma haysiine xarunta gobolka banaadir maanta tan ka dhacdo waa la yaabay war ma dad badanaa la shaqaalaysiiyey war shaqaalihii horaa baarisu ku soctaa ay naga dhegayso qof walba waxay leeyahay sheeg magacaaga sheeg qabiilkaaga sheeg xildhibaankaaga sheeg nabadoonkaaga sheeg lambarkiisa intaas marka uu ka soo baxo dadka jilacow ayaa la geynayaa waxaa la leeyahay weligaa arsenaal ma ka mid noqotay meeqa goolow dhalshahe waxaa la leeyahay weligaa ururdiimeed ma ku biirtay qaraabadaada waxay ururdiimeed ma yihiin waxaase ugu qosol badneed wiilaa waxaa la idhi sheeg nabadoonka beeshiinna ma aqaano isugaan goglaha ka baaree yaahu googlana shimow nabadoonnada la shaqeeyey wadaaa gobolka wixii ka dhacay waa og tihiin marka dadka in layska hubiyaa meesha waa ku jirta war war ma haysaane guddoomiyaha gobolku wuxuu yidhi shir dowladda looga soo horjeeda laguma qaban kara muqdisho arwar ma haysiina guddoomiyaha gobolka naftirkiisaa loo shirayoo loo digoo waxaa la yidhi how guddoomiyan gacan fuurayn ugaangugiisa gaarima guddoomiyan gacan fuurayn ugaangugiisa gaarima war guddoomiyaha gobolka shaatigii nabaddii nolol loo geli jinkiisuu noqday waryaa gudoomiyuhu jaakad buu xirtaa beenta iska dhaaf war adeera war ma haysaane madaxweynahayagii somalilan muuse beexi xildiid wuxuu afis u fidiyey jaraal caarre ciidamadiisii jaraal caarrena wuxuu yidhi haddaan aniga la afinayn ciidankayga lama afin karo colka iyo colaaddana waan sii wadaya horta cali khaliif ma yimid mase waaga waa maqan yahay ra'iisul wasaarihii mahmaahyada war adeer caloosha somalilanba ku jira cali khaliif galay war nimada waxaa la yidhi nin bajaajka haystaa kolkuu maraya laamiga dadka wuxuu u fiirshaa bal inay kiraystaan anna waxaan heblaayoy hadba caashaqaaga wala qayladhaanshaa bal inaad yeeshaa kolkaas seexadda maadaba waxaan kuu miskoolshaa jacaylkaaga weeye haddii aan ku nacabahay wicitaan baddaayo kuma soo falaasheen lixda saac hameenkii online inaad tahay amba waa dareemay horta yaad la hadashaa marna miyaan bateriga iyo teleefoonku kaa demin shakii baa ay taabtay ee musuq maasuq baa tahay xiriirkaagu badanaa ama siyaasi baa tahay warniyo kanla jacayl iyo masayr baa iskugu darsamayba aryaa waxaan ku dhihi lahaa jacaylkaagu ha kugu koobnaadee siyaasiyiinta ee isku faragashan war waxaa la yidhi xil qofkii u sarqaama bulsho siisana waaya cuqdigii ku samaysnii marka ay suntu biirto waa inuu subaxdii saaqid meediya doonto wuxuu doonana sayro qofku doono sarribto foolhuma meedii maerto saahil meedii maylere aryaa anigu fool buug ma lihiye heesku kay caayin yaah maxaa dhacay ba dadkaad ka wanaagsanta aryaa kooshi garan agtayna ka wada
war ilmaad eryahow sirdoonkii weeye waryaa dowladnimada miyaan la wada dowladnimada miyaan la wada lahayn waryaada waryaana naga taga iimaanka allah idinku sugan
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaasi caw kudhi waxaan kaga tagay haystaan tani kulan dambe waxaan dilanaa saaxiib yaala isma dhaafno
ninka ugu ndherba dadka ugu ayaan daran ninka ugu ilderba dadka ugu ayaan daran
isagun muqde akhriya
aduu ya bixin karaa ya arwaax wax siin karaa qofna eebel ka dhigi karaa
sidiyoona saqata inagu qaybinayna aflagatay weel aakhira ku
ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqde ahiya Thank you.
مدح يا إرمني كرا يا أمان لو ديرا أبر يا قمر كرا
وقتهين الاسكابة وحايب نعضلي عمر قاد ويوكو الله عاصم
استغفروا لنا أهيا ninka ugu indirba dadka u ayaan garan ninka ugu indirba dadka ugu ayaan garan
isagoon muqdee
أهيا ma